Madale amniga internetka ee Soomaaliya waliba si rasmi ah ku bilowday magaalada Muqdisho, taasi oo dareero doonta muddo laba maalmoodee inta lagu guda jiro madal-lun iyo waliba diiradda laga saaro doono muhiimadda yeelata xoojinta amniga internetka iyo ka hortagga khataro la xiriira isticmaalka tignoolajiyada casriga ah. Maareeyaha guud ee Hay'adda Isgaarsiinta Qaranka Mustafa Yaasiin Caashiqa ayaa sharaxay ujeedka shirka amniga internetka.
kulankan oo ah kulankii labaad ee shirweynaha madasha amniga amniga cyberka dalka madashan ujeedadu tahay inaan aqoon isku widaarsano isku idinkuga warbixino dhammaan howlihii qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay ee la xiriira horumarinta amniga internetka waxaa ogtihiin waqtiga aan ku jirno maanta inuu yahay waqti ay nolosheenoo dhan ay ku xiran tahay teknolojiyadda oo wax kasta oo kamid a nolosheena ay saameyn ku yeelatay ku tiirsananshahaas tirada badan ee teknolojiyadda iyo dadka isticmaalka tirada badan ee ku dhex jirka cyberka waxay keen la yimaadeen caqabado cusub caqabadaha cusub oo u baahan xalal u baahan u baahan in degdeg markasta loo wajaho caqabadahaas oo ahayn kuwo annaga nagu kooban ee ah kuwo saameeya dhammaan dalal kala duwan iyo si guudna u wada saameeya ganacsiga gaarka ah dowladda shakhsiga muwaadinka iyo dal iyo dibadba ka dhaca internetka iyo sida loo wajihi karo iyo saameynta ay ku yeelana dadkanaga inaad ka hadashaan baahida loo qabo aqoon dhisidda aqoonta iyo maalgelinta looga baahan yahay dhinacaas iyo dhammaan waxyaabaha la xiriira cyberka oo si guud u saameynaya howlaha aan qaban oo dhan annaga waxyaabaha xoog aan saarna waxaa kamid a marka laga soo tago dhismaha shuruucda inaan diyaarin kaabayaashii loo baahnaa oo u baahna amniga internetka sida sertigii oo dhismihiis hadda socda meel fiicanna maraya wada tashihiisana aan qayb ka aheedaan in sidoo kale la dhiso aqoonta iskaashiga in la xoojiyo in lasoo helo saaxiibo caalami iyo kuwa soomaaliyeed oo naga caawi kara howlahaas inaan qabano sida ogtiin dembiyada ka dhaca internetka waa kuwo kab tallaaba wadamada iyo qaaradahaba waxayna u baahan yihin iskaashi joogto ah dhammaantiin waxayna kaga mahad celinaa waqtigiina anoo ku hadlaya magaca wasaaradda iyo hay-adaheeda kala duwan sida hay-adda dhowrista xogta hay-adda isgaarsiinta qaranka hay-adda amniga internetka iyo si guud wasaaraddaba waxaa sharaf weyn ayaan kusoo dhaweeyey madashan waxaa idinka rajeynaya labada maalmood inaad si fiican maskaxin u shiishaan ka qayb qaadataan si firfircoon howlaha hortiina yaala oo aad ugu dambeyntiina soo saartaan wax waxtar u noqda dalka si guud iyo shuruucdeena wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed aadan macalin oo si rasmi ah intaha furiyay shirka amniga internetka ee soomaaliya ayaa ku qaybgalayaalka kala dardaaramay iyo talooyin shookabiiriyaga muddada shirkugusu socda horta dadka inay wacyigooda ay ku wacyigelsan yihiin ama ay ku baraarugsan yihiin waxaan in inta la weeraro oo inta laga jabsado ama laga xirto ama laga dhaco daatada ama laga damiyo horta inay jirto oo aysan maxaa la dhahaa aysan u malaynin waxaan la weerari karin ama la jebin karin dadku baraarugaas horta in la gaarsiiyo oo dadka bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan professionaliska inay horta arrintaas ku baraarugsanaadaan oo ay madashan ay fududeyso sida madashii horeba ee u fududeysay lama joogo marka maanta dadka meeshii hore lama joogo dadka khibradda ule waxaan rabnaa inay inta ka qayb qaataan oo markay arkaan bejajkeenna wasaaradda iyo hay-adahaba ay ku arkaan in contributionkooda ay ku daraan maadaama istraatiijiyada shan sano ay soo socoto aan rabna inaan qorno ujeedka marka mar hadday maanwal u guurayaan maxaa markana laga rabaa ka dowlad ahaan waxaana laga rabaa systemiska sidaa u ilaalin lahayd wixii aan ku ilaalin lahayn waaye amnigan ama cyber securityga waxaan rabnaa marka inaan kaadiriin helno waxaan rabnaa dad maxaa la dhahaa aqoonteedii leh in la helo oo systemiskaas laga shaqeynayo ilaaliyo madalluun iyo nisku kooyanga khubra wakiilo ku dareera dowladda ururada bulshada ra'yidka iyo shirkado gaarka lenglaya siyo unku doodanga xalalka laga yareeyo kora khataraha internetka sidii lan abuuri lahaya jawiga digitalke oo ammaan ee